asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha badan isugu keenno kuwaasoo hadba dhinac ka soo rogmada dhegeystayaal waxaynu joognaa duni aakhirsamano wax fara badan baa soo kordhay waa laysu xoog sheegtaa dunida qarnigan waa laysa siraa waa layskala qaybiyaa waa laysgaadaa waa layshayaanaa waa laysdhacaa waxyaalaha laysku sameeyaay waa wax aad iyo aad nolosha caadiga ah uga fog laakiin soomaalidii hore ee waxay dhihi jirtay ama ay dhanka murtida iyo mahmaha ay ku sheegi jirtay oo ay tilmaami jirtay awooddu inay tahay qayb nolosha aas-aas oo ah aas-aasiga nolosha ayay soomaalidu ka dhigi jireen awoodda awooddu maxay tahay maxaa tahay awooday awooddu waxaa weeye in aad leedahay saanad iyo ciidan saanad iyo ciidan inaad leedahay waa inaad leedahay qalab dagaal ayay awoodda soomaalidu ka dhigi jirtay markaad mahmaahyaha farada badan eegto ee ka hadlahaya dagaalka ama ka hadlahaya awoodda ee kuwa ma ahan qiyaas leh sababta maxaa keenay waxaa keenay soomaalidu waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata dadkaasoo deris la ah ummado fara badan oo bariga afrika ku nool oo kala duwan oo dhaqamo kala duwan caqiidooyin kala duwan iyo ujeeddooyin kala duwan iyo arrimo kala duwan iyo nolol kala duwan intuba ay ka dhaxayso sidaa darteed ayay soomaalidu waxay ahayd kuwa maaragtay cajiib ku ah arrimaha maaragtay isu diyaarinta nolosha dhabta ayay waxay ku ahaayeen cajiib tusaale waxaa jirta niman ayaa niman isqabteen hadday niman isqabteen arrin baa kala gashay hadday arrinu kala gashay aad iyo aad ayaa arrintaa iyada ah loogu riiqday ama loogu daalay ama loogu ragaaday markaan saa ku leeyahay waxaa weeye waa hawl la dabcay in la dhammeeyo oo haddii ilaahay idmahayo dhammaan weydey sababtay u dhammaan weyday maxay tahay waxay u dhammaan weydey waxbaa la kala tirsanayaayo qolo walba heshiiskii iyo ballantii ayay adkaysay heshiiskii ayaa waxa uu noqday mid adag oo laysku mari waayey ama waxa uu noqday ergadii ayaa waxa ay weydey wax adag oo haddii ilahi kuu samogeliyahay hadalkeedii yaa waxaa laga dhigay mid daciif ama heshiiska laftiisii ayaa laga dhigay mid maaragtay adag markaan saa ku leeyahay waxaa tusaale kugu filan ama ay ku tusaysaa weedhan ama xubinta murtidu ay ku tusaysaa in arrintaa iyadiihi ay jirtay haddayna arrintaasu jirinna xubintanu maba imaateenba haddii arrintii iyada ahayd waxba laga kari waayey oo arrintii ay adkaatay ayaa nimankii odayga u ahaa nimankii arrinta maaragtay watay waxa uu isugu yeedhay dadkiisii markuu dadkiisii isugu yeedhay ayuu la hadlay isaga oo la hadlahaya ayuu waxa uu ku yidhi waryaaya mid ma og tihiin markaasaa la yidhi haye bal noo warran odayow maxaan ognahay markaasuu yidhi waxaa la yidhi nimaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho waxaa la yidhi nimaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho marba haddii warankaaga uusan ninkan gelin oo waxaad gashay iyo waxaad guddo uusan ogeyn oo uusan kuu qirsanayn inaad xakawda jari karto amaad dhuunta ka xurbin karto amaad cabdada dhaafin karto mar hadduusan ninku kuu qirsanayn weedhaadu ma gelayso ayuu yidhi odayga soomaaliyeed waxaana uu ahaa oday waaye arag ah oo haddii eebba idmahayo la dhihi karo kama uu labalabaynin sababtoo ah xaqiiqada ayuu taabtay kobti ay lahayd ee gobocda ahayd ayuu dhigay mar haddaan warankaagu uusan waxtar ahayn ama warankaagu uusan dadka kaa celinaynin dee waxaa tahay qashiin waana lagu qashiinsanhayaa si la doonana waa lagula dhaqmayaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta iidamka eb waxaa la yidhi doqonnimo dawe ma leh